Bulshada ku nool tuulo Ooman ee gobolka Galgaduud ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah oo ay ugu horreyso adeegyada aasaasiga ah iyaga oo baaq u diray dowlad goboleedka Galmudug kana codsaday in wax laga qabto baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanka ka jira sida biyo la'aanta, adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada kuwaas oo bulshada deegaanka ay baahi weyn u qabaan. Qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka tuulo Ooman oo la hadlay warbaahinta ayaa ka dalbaday wasaaradaha ay khusayso baahiyaha ka jira deegaanka in si degdeg ah ay uga soo jawaabaan cid kasta oo gacan ka geysan kartana ay wax ka qabato.
waxaan u qaylo dirsanaynaa oon rabnaa inay naga taageeraan waxbarashada dhammaan ciddii iskuulka aan dhisnay oo wax la yahay mudanna inay naga taageerto oy gacanna siido hadday tahay shaksi ilaahay oo wax siiyey oo naga bixi kara mushaar macallimiinta ama macallinka hadday tahay adduunka haddeer wax badanaa ka jiree dad een, maamul ama wax lamida gacanta kula jira oo naga taageeri kara waxaan rabnaa inay naga taageeraan oo ay gacanna siiyaan een, ayaan u baahannahay dadka waxbarashada ku lugta leh oo u dhashay deegaanka waan u baahannahay waxaan u qaylo diraynaa wasaaradda waxbarashada galmudug carabka la agmari mayno waxbarashadu waxaa waaye meel kasta waa taallaa waxayna u baahan taha taageero ciddii wasaaraddaas aan carabka ku dhufanna ka mid a oo wax noo qaban karta yaa waxaan u diraynaa inay wax ka qabato arrintan baahida meesha taalla
waxaan ka rabnaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiir dhoore oo wasiir dhoore wasiirkoodii yahay kaanagiina uu yahay inay macalimiin noo soo diraan oy waxbarasho noogu soo diraan oo macalimiinta noo keenaan waan ka rabnaa marka koowaad marka kaloo labaad meeshan waxaa la yidhaha tuulo oom ceel ma leh idoon ceel lahayna waxaa ka taagan iskool dad shacabahaa ku nool dad shacaba haa ku nool booyaday biyo ku cabaan iyo bac bac iyo booyad ay biyo ku cabaan ceel gacmeed ay cabaan oy shubaan oo ceel gacmeed ugumayaan ceel matoora oo riig saaran yahay ka cabaan ugumayaan waxaan codsahaynaa tuulo oomana magaceedii ahay haddeerna iskooladaa ku yaal dad islaam ahoo shacabuna waa degan yahay matooran ku biyo cabno oonaan meesha nugu haayeen caalamkaan ka codsahaynaa